aan ku bilownah magaalada baraawe ee caasimada maamul goboleedka koonfur galbeed soomaaliya waxaa maanta ka dhacday doorasho ay golaha deegaanka ee magaalada dhowaan loo dhisay ay kusoo doorteen gudoomiye cusub wariyaha v o e da mukhtaar maxamed catoosh ayaa warbixintan kasoo diray magaalada baydhabo golaha deegaanka degmada baraawe ee caasimada koonfur galbeed soomaaliya ayaa doortay gudoomiyaha degmada baraawe waxaa xilka guddoomiyaha degmada baraawe ku tartamayey laba musharax oo kale ahaa liibaan abuukar cusmaan iyo cumar sheekh cabdi shafaana oo ahaa guddoomiyihii hore ee degmada baraawe siddeed iyo toban cod waxaa helay oo xilka guddoomiyaha degmada baraawe ku guulaystay liibaan abuukar cusmaan guddoomiyihii hore cumar sheekh cabdi shafaana wuxuu helay toddoba cod halka laba codna ay hallaabeen liibaan sheekh shuceeb oo ahaa agaasimaha waaxda xiriirka gobolada wasaaradda arrimaha gudaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ayaa ku dhawaaqay natiijada waxaa ku tartamay cumar sheekh cabdi iyo liibaan abuukar cusmaan cumar sheekh cabdi wuxuu helay toddoba cod liibaan abuukar cusmaanna wuxuu helay siddeed iyo toban cod tirada codadka hallaabay waa laba cod aad aa u mahadsantihiin guddoomiyaha degmada baraawe ee golaha deegaanka cusub waa liibaan abuukar cusmaan guddoomiyaha cusub ee degmada baraawe liibaan abuukar cusmaan ayaa muujiyey inuu ku faraxsan yahay xilka loo doortay wuxuu kaloo muujiyey guddoomiyaha cusub inuu ka shaqayn doono nabadeynta iyo dib u heshiisiinta beelaha dega degmada baraawe waxaan marka hore uga mahad celinayaa codkooda sida kalsoonida ay eysiyeen marka xigta waxaan hadduu ilaa yidhaahdo aan waxqabad iyo wada shaqayn buuxdo u ballanqaadayaa hadduu ilaa yidhaahdo xildhibaanada sharafta badan ee codkooda ii siiyey sida kalsoonida leh oo aan hagarta lahayn hadduu ilaa yidhaahdo waxaan marka hore ka shaqayn doonnaa insha allah nabadaynta degmada oo maxay ahayd baryahan dambo ay arrimo yaryar ka dhaceen hadduu ilaa yidhaahdo insha allah wasiirka arrimaha gudaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya maxamed abuukar ayaa sheegay inay tahay tallaabo wanaagsan caasimada koonfur galbeed soomaaliya ee baraawe in loo dhiso golo deegaan kadibna hab doorasho uu ku yimaado guddoomiyaha koonfur galbeed waa degmadii shanaad oo lan dhisi golo deegaan yamayleahay baraawnagadaas laakiin intaba degmada baraaw way kuka bedelnaadi doonte waa caasimadii dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya way kale kuka bedelnaadi doonte waa degmadii inka horreyti oo shabeellada hoose gobolka shabeellada hoose lan dhisaw nidaamka golaha deegaanka oo bulshadaas ku dhex doordaaya golaha deegaanka degmada baraawe ayaa ka kooban toddoba iyo labaatan xubnood koonfur galbeed waa degmadii shanaad oo loo dhiso golo deegaan maamulkana uu hab doorasho ku yimaado mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo